رحمه الله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو سمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء فكره فالأول الموضوع وعبدوا يجرى كتاب فيها نخبة الفكر وكورنا إيه مصطلحة ilmuxadiidka waxaan gaar ahaan kusoo gada jirnay xadiidka marduudka ah ee daciifka ah asbaabta keenta dacfigiisa inay laba shay tahay shayga koobaad iyo sababka koobaad inuu ahaa sabti ka dhaca iyo dhicitaan sanadka wax ka dhacaan dhicitaan sanadka dhexdiisa ay wax ka dhacaan oo rijaasha ragga soo wariyaay qayb kamid u ay dhacaan oo la waayo kaasna waxaan sheegnay inuu aqsaam uqaybsano waana ka soo baxnay waxaan halkaan gudagelaynaa qaybtii labaad oo aheyd sababta labaad oo shiiku ku sheegay in loo celiyo xadiidka ama xadiidka loo daciifiyo inay tahay duritaan la duray ragga xadiidka soo wariyey qayb kamid a duritaan la duray ragga xadiidka soo wariyey qayb kamid a halkaanaan ka gudagelaynaa iyaduna waa ay fara badan taha sharax fara badan ay leedahay marka shiiku wuxuu yihi uma sacnu duritaanku oo raawiga la dura iyo ninka xadiidka soo wariyey ima an yakuna inuu ahaado likadibi raawi beenta ninka soo wariyey xadiidka lagu yaqaano aw tuhumatihi bidalika ama tuhumada lagu tuhumayo marada lagu madayo arrintaas o maaragtay kada wa kada ilaa gayri dalik aqsaama uqeybiye aqsaamash u qeybiye dacniga awalan waa maxay dacnigu iyo duritaanku waa maxay dacnigu waxaa laga wadaa xadiidka ragga soo wariyey qayb kamid ah in lagu sheego wax cadaaladooda iyo xifdigooda wax udhibaayo waa ninkan in lagu sheego wax cadaaladiisa iyo xifdigiisa wax udhibaayo waayo marka xadiidka saxiixa tacriifkiisa aan soo sheegaynaa waxaa ku jiray an yakuna mustasil sanadi waxaa kow ka ahaa maa kaana binaqli xadibin taami dabki soo mahnayn ninka marka xadiidka soo warinaa nin kasta raba ha ahaadee dabaqo kastana ku jire laba shardiyaa loo shardinayo ninkaas inuu labada shardiba usado shardiga koobaad wuxuu ahaa inuu cadli noqdo cadaalad noqdo cadaalad inuu kusifaysan yahay shardiga labaadna inuu kusifaysnaado dabdi oo kusifaysnaado dabdi iyo xifdi kusifaysnaado labadooda mid kamid a hadii wax laga sheego ninkaas waa nin duran waay labadooda mid kamid a hadii wax laga sheego haddii cadaaladda wax laga sheego waa duran yahi haddii xifdigiisa wax laga sheegana waa duran yahi ashyaada meel shiiqo ku sheegana kulligood waxay ulaabanayaan ama xifdiga ama cadaaladda ulaabanayo ama xifdiga ama cadaalada ulaabanay duritaankana waa qofka in wax laga sheegaan saan soo sheegnay markii cilmuxadiidka la joogo in wax laga sheego wax maaragtay wax udhibayo cadaaladiisa oo la yihi cadaaladiisa la farageliyo ama xifdigiisa wax udhibaa laga sheego xifdigiisa la farageliyo o la yihah ninku xifdi ma lahay ama waa ilow badnaa waa ilmaan badnaayo waxyaabaha lamidka in marka dadka muslimiinta dadkani waa dad dadka laga hadlaa waa muslimiintii in wax laga sheegaahi ee la yihaha qofkaani waa faasi mubtadic fulan u ahaa maaragtay kadaab u ahaa beenaa lagu tuhmay in la yidhahdo waxyaabaha sharciga noocaasa la sharciyaahi sharciyan maxay tahay culamada muslimiintu waxay isku waafaqeen markay joogto arrintu ay jarxiga joogto iyo cilmi xadiidka ay joogto iyo in raggan si xadiidkooda loo qaato ama looga tago baaritaankooda markay joogto waxay isku waafaqeen inay banaan tahay in ragga la kala sooco oo nina wanaagiisa la sheego kii wanaagsan kan xunna xunaantiisa la sheego ilahayna loogu dhawaado si loo ilaaliyo xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam looga ilaaliyo dadaan ahal u haynin ka soo wariyaan dadka muslimiinta ay iskaga darmaan diintooda ee waxaan diintooda ahayd saasaa waajib noqon waa banaantay isku waafaqeen aimada soo naqlida ijmaacaasna way fara badan yihiin waxaa kamid ah imaamu nawowi raxmatullahi calayhi kitaabka dad badan oo ay akristeen oo ah riyaad saalixiinka ag oo kusoo naqliyaan awalkiisa oo kusoo naqliyaan inay banaan tahay bal culamada qaar waxay yihahdeen waajib waay in dadka si loo kala hufuo dadka xun iyo dadka wan wanaagsan xadiidka saxiixiisa iyo daciifkiisa si loo kala ogaado ninkii xumaan lagu ogaado in xumaanta lagu sheego lagu lambarsho xumaan hadday xumaantaasi tahay wax cadaaladiisa ulaabanaya iyo hadday tahaba wax u laabanaya xifdigiisa waana waxa diintan ilaahi subxaanahu watacaala uu noogu dhowra cilmigaan haddaan akrinayno fawaaida iyo faa'iidadiisa lafdhabarka shayga u ahna waaba shaygaas waa shaygaas haddaan taasi jiri lahayn maxaaba cilmigaan uu faa'iidey lahaa saxiix iyo daciifka see loo kala saarina waxaa lagu kala saaray aqlabku waa raggaas marka shiku wuxuu yihi ashyaadaas iyo dacnigaas waxay ulaabtaan siyaabo fara badan ay u laabtaan o ima an yakuna likadibi raawi raawiga beentiisa in u laabato waa suurtagal raawigani uu beenlow yahay ee uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuurto waa beenlow waxaa lagu yaqaanaa been oo ku abuurto nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu ku sheegaa wax beena inaan lagu abuurto xadiiskiisa ninkaas waa maxay waa noo imaan doonaa xadiiskiisa magaca uu leeyahay laakiin ninkaas waa ninka koobaad oo la duray oo lagu duray cadaalad xumo lagu duray cadaalad xumo lagu duray waxa lagu durana waa been beentanuna waa been uu ka sheegayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa mujrim fogaaday waa kani nabi maxamed uu ku been abuuro calayhi salaatu wasalaam marka beenta nabiga lagu been abuurtaa waa xaaraam bal culamada qaara waxay yidhahdeen gaalnimay gaare gaalnimay gaare waayo nabiga wuxuu lehi calayhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annar qofka aniga si kasta oo aan kama ahayn igu been abuurtahay had yaad soo boosku naarta ka geli lahaa anidu waa ahlunaar wa halis waa marka nabiga in lagu been abuurta calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta intooda ijmaacooda iyo kulankooda la firsado oo ay waxgalka leedahana waxay isku waafaqeen inay been inay xaaraam tahay qatcana in nabiga calayhi salaatu wasalaam loo lagu been abuurto oo xadiidkusa nabigu sheegin la yidhaha nabigu waa sheega calayhi salaatu wasalaam waxaa isla mida marka inaad ka dhaadhicido waxaa nabiga adigu been abuura inay dantiisa tahay iyo danta diintiisa iyo inay tahay waa isku mid haddaad tidhahdo misaal ahaan nabigaa ku been abuurana calayhi salaatu wasalaam axaadiista aan nabiga ugu been abuurana waa axaadiis kusoo aroortay fadliga salaada ay leedahay salaadaha kams shantahi iyo soonku fadliga uu leeyahay iyo sikadu iyo tawxiidku fadliga uu leeyahay waxyaabaha diinta kamid oo wanaagsan fadligooda axaadiis kusoo aroortay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaanin ayaa si dadku aan ugu gooriyay arrintaas nabiga ugu baan abuurta haddaad tidhaahdo iyo haddii aad si kale ugu baan abuurta waa isku mid kadaaba dadka nabiga u baan abuurtaad kamid tahay ninka taasu marka xadiiskiisu maqbuul maaha toobadiisu haddii au tooba keenaan haddii uu tooba keeno ninka noocaas uu ka tooba keeno beenta nabiga ku been abuuran jiray calayhi salaatu wasalaam toobadii noocaasa ma la aqbalaa oo hadda wixii ka dambeeya markuu tooba keeno ma laga aqbalaa maaragtay xadiidkiisii oo ma laleeyahay ninkaanu beenta uu nabiga ku been abuuran jiray waa ka tooba keenay ha laga aqbalo hadalkiisa ha la aqbalo se la aqbali maayo khilaafaa ka taagan oo imaam ahlusunna waljamaca axmed ibnu xambal iyo keyrkiisa ayma kale waxay leeyihin ma la aqbalaayo oo xadiiskiisa weligii la aqbali maayo marba hadday sugnaato ninkaanu inuu nabiga ku been abuurtay bis waa xadiiskiisa iyo hadalkiisa kam marka mar sahlan culamadu say u badan yihin waxay leeyahin toobadkan waa la aqbala marka uma daal ima yakuna likadib raawi o waa kadib raawi beenta ninkaan uu nabiga ku been abuurtay waa waxyaabaha lagu dura ninka aw tuhumatihi si uu marka wax u kala hormariyey qaababkii ay u kala daraayeen say u kala dhib badnaayeen aw tuhumatihi ama waxaaba lagu tabciifina ninkaan ama lagu duray tuhumad lagu tuhumay bidalika kaas lagu tuhumay tumad lagu tumay kaas midka lagu tumay waa maxay waxaa lagu tumay beentii lagu tumay beentii kuma cadda oo nabiga ku been abuuranaya calayhi salaatu wasalaam laakin waa lagu tumay waa lagu tumay maxaa laga wadaa waa lagu maleeyey waa looga shakiyey beentii looga shakiyey saa beenta looga shakiyey qaabka shakiga beenta ku dhacay waa qaabkeen waxaa looga shakiyey laba waxaasa mid kamid a ayaa tumadu ku timaadaa in ninkaani axaadiista uu soo weriya horsamo ay noqoto axaadiis ka soo horjeeda amaba xadiis uu soo weriye kasoo horjeeda usuusha diinta islaamka diinta islaamka usuul iyo sharaa'ic waxbay leedahay waxyaabaha ilaashato la dhawrayeed oo laisku waafaqsan yahay waxyaabahaas laisku waafaqsan yahay wax kasoo horjeeda u leeyihi oo misaal ahaan wuxuu weliya xadiis uu leeyahay salaadaha shantaa in laga tagaa waa banaan tahay in la tukadana waa banaan tahay salaadaha shantaa in la tukada waa banaan tahay in laga tagana waa banaan tahay ama zinadu waa xaaraam ama tugo tugnimadu iyo waxyaabaha noocaas waa xaaraam xadiis sheegaa uu soo weriyey xadiiska marka noocaasihi maya xadiis kasoo horjeeda diinta islaamka usuusheeda mase ma ah waaya xadiis kasoo horjeeda taasi waxay keeni kartaa marka tugmad lagu tugma ninkaan iyo shaki looga shakiyo mala lagu maleeyo inuu beenlowyo nabi ku been abuurana calayhi salaatu wasalaam waa meel waa qodob lagu garto ninku inuu maaragtay lagu maleeyo inuu beenlowyo nabi ku been abuurana qodobka labaad oo lagu garto inuu beenlow yahay lagu malay karo inuu beenlowyo nabiga ku been abuurana calayhi salaatu wasalaam waxa waaye waa in ninku uu caan ku noqdahay oo lagu aqoodo dadka marka uu sheekeynayo inuu dadka dhexdooda been ugu sheekeeyo oo dadka markuu hadalada kasoo naqlina caadiga inuu uga soo inuu uga soo naqliyo wax beena wax beena uga soo naqliyo waa beenlowga aan naqaan beenlowga kuma naqaan kuma aanaan ogaanin kuma aanaan hubsanin inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam been ka sheego laakiin hebel been ka sheega hebelna been ka sheega hadduu banaanka ubaxo kusaadka soo galo been soo sheega ninkaas maxaa la yidhahdaa waa beenlowga caadiga ahay hadeer laakiin inuu xadiidka nabiga been ka sheega ma noogu cadda mase nooguma cadda nooguma cadda laakin maadaama uusan ilaahay uga baqin inuu dadka dhexdooda been ka sheego waxaa suurtagala saas oo kale inuusan uga baqin nabiga calayhi salaatu wasalam inuu ku been abuurta suurtagal waa iyaduna saas darteed juna ku jirta ninkaas ayadana waa laga tegay xadiidkiisa aw tuhmatihi ama tuhmada lagu tumo bidalika عبر عن عن تقدم في راح يستدعي أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته هنا ضميناه أن كل ومان هذا الله المستعان توكلنا shaygu waxa u tartiibiyey say u kala daran yihiin waxayna tobankan u kala laabtaan labada shay oo ninkaan lagu diri karo raawiga oo mid ay tahay cadaaladiisa in wax laga sheego midna ay tahay xilligiisa in wax laga sheego toban marka shaygu sheegay tobanka uu sheegay shan waxay u laabataa cadaaladda shanna waxay u laabataa xifdiga ninkaan sheegid laga sheegayo shaygu marka tobankii waxaa ficnaad inuu kala sooco oo toba shanta cadaaladda ku tacalluqdana meel soo mariyo shanta xifdiga ku tacalluqdana ou meel mariyo laakiin ma uusan yeelin waa isku isku bargooye sababta isku bargooyena isagaa sharax ku sheego wuxuu yihi waxaan isku bargooyey dan kalaan ilaaliyo oo ah inaan u kala hormariyo say u kala daran yihiin ashyaadaan oo iyaga kala daran oo kala xoog badan oo kala dhib badan marka say u kala dhib badan yihiin oo loo kala neceb yahay ayaan u kala hormariyey midka loo neceb yahay oo dhibka badan oo nabiga in lagu been abuusaa calayhi salaatu wasalaam ayaan u hormariyey saasaa marka ka dhigay marka waa isku bargooyan yihin hadhowli marka markaan dhambaynaan kala sooci doonaa hadii ala yidhaha waxaan marka maanta qaadanay laba shay oo kamida labadaa shay oo labada shay ugu liitaa labada ugu horeeyadana waay waa waa maxay midka koobaad waa inuu ninkaanu yahay hadi nin nabiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuurta nabiga mid ku been abuurta waa inuu xadiiska ninka nabiga ku been abuurta kadaab waay xadiiskiisa waay waa ko waa meelaha wax laga duray kamid tahay qofka laga sheego inuu xadiiskiisu uusan qaadasha qaadasha lahayn tan labaadna waxaa lagu maleeyey ninkii inuu nabiga ku been abuurto laakiin laguma hubo sababta loogu maleeyey iyo waxyaabaha calaamadaha maladana waxaan sheegay in laga ulaaba karto inuu yahay ninkaanu nin soo wariyey axaadiis ama xadiis usuusha shareecada khilaafay oo macruufa qofkasta uu fahmi karo waxaanu nabi ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam iyo midda labaad oo ah inuu yahay nin ku caanbaxay oo lagu yaqaano beenta dadka udhexdooda ka bix ka sheego waa beenlow caadi nabiga laguma waanin inuu ku been abuurta calayhi salaatu wasalaam lakin dadka kale ku been abuurtaa beenna ka dhex sheegaa marka maadaama uu saas yahay taas calaamad waxay u tahay inuu maaragtay xadiidka nabigana calayhi salaatu wasalaam uusa ilahay uga baqayn been ka sheego marka sheiku wuxu uhi uma dacnu uritaanka la duraahi qofka raawiga xadiidka soo weriya ima an yakuna uma ka baxayo dhowr shay ima an yakuna inuu ahaado likadibi raawi duritaanka qofka loo duray inay tahay been isagu lagu yaqaano nabiga ku baan abuurto aw tuhmatihi ama tuhma iyo mala lagu maleeyey bidaalika kaas lagu maleeyey insha allahu maxuriyan suyna ayaan dhameyno waxyaabaha noocaan oo tobanka wallahu subxana